madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheikh ayaa kulan uuga qaybgalayay dalka sacuudiga waxa uu ku baaqay in la sii daayo maxaabiista yahuudda taas oo uu sheegay inay suuragelin karto xabada joojin laga gaaro dagaalka ka holcaya khaza taas oo uu tilmaamay inay suuragelin karto in la gaaro xabada joojin waarta dowladda federaalka waxa ay ku baaqaysaa in si deg deg ah loogu dhawaaqo xabad joojin islamarkaana la sii daayo dhammaan maxaabiista iyo lahaystayaasha yahuudda ah arrintaas oo uu tilmaamay inay suuragelin karto badbaadinta nolosha kumanaan ruux iyo inay joogsato dhibaatada iyadoona uu intaa ku daray in fursad loo helayo in la wada hadlo waana arrintaas midda aan sida degdega ah ugu baahannahay ayuu hadalkiisa sii raaciyey madaxweynaha dowladda federaalka ولذلك فإن حكومتنا تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وإلى إطلاق سراح جميع المعتقلين والرهائن ان هذا يمكنه فورا ان ينقذ الاف الارواح ويوقف المعاناه وان يوجد مساحه مواتيه للحوار وهو ما نحتاجه فورا الان
xasan sheekh maxamuud hogaamiyaha dowladda federaalka ah ayaa waxa uu horay u sheegay in maamulka yahuudda ee gumaadka u geysanaya shacabka muslimka ee reer falastiin uu u aqoonsan yahay dowlad iyo qaran jira arrintaas oo muujinaysa sida dowladda federaalka ah ay ugu nugushahay dowladaha shisheeyaha halka ay dadka soomaaliyeed u muujinayso inuu khilaaf kala dhexeeyo dowladda xabashida oo ah dowlad cadowtooyo soo jireen ah ay kala dhexayso dadka soomaalida islamarkaana dowladaha kale ee shisheeyaha wakiil uga ah gumaysiga ummadda soomaaliyeed